Stick around.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
dowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalin salaasaan waana labaatanka bisha august sannadka laba kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari haatan saacaddu waxay tilmaamaysaa kowd iyo barhkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doonaa xuseen barre aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan gabdhaha xirfadlayaasha soomaalida ah ee xarumaha ganacsi ku leh magaalada nairobi waxaan ahay travel consultantna waa ahay shaqadeeda weeyaan midan aad baan u caawiyaa sida ardayda jaamacadda la dhigato internship baa wadsiiyaa waxaa baraa sida tigidka loo jaro
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan tartan kubadda cagta ah oo loo qabanayo dhallinyarada magaalada boosaaso kaalmihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnay gedkadoonka xarmiya kama alaydiiday goyaan ku jiifiyo miyanu iifigugu shayda kuxantayo taahimiya
waa codka fanaanka axmed aarshe dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirna aad maqli doontaan dabcan sidoo kale ciyaari ayaad ku maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa ka digtay in lala macaamilo markab shidaalka qaada oo laga leeyahay dalka iiraan kaasi oo ku sugan badda mediteraneanka markabkan ayay hore usii daysay maxkamadda dalka britain kadib markii lagu qabtay marinka gibraltar ee hoos yimaada maamulka boqortooyada britain dowladda maraykanka ayaa ku eedeynaysaa in markabkasi uu shidaal u sido maamulka bashaar al asad ee dalka suuriya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa ku tilmaamay go-aanka lagu sii daayey markabkaasi mid ayaan darro ah
xafiiska arrimaha dibadda ee dalka britain ayaa sheegay in ay si xooggan u danaynayaan warbixinada sheegaya in qof shaqaale ah oo ka ah qunsuliyadda ay ku leeyihiin hong kong lagu xidhay dhulka uu shiinuhu maamulo h k oo ah mareeg ama website laga leeyahay hong kong ayaa sheegtay in qofkaasi howlwadeenka ah oo lagu magacaabo simon king aanu sagaalkii bisha august ku soo noqonin xarunta qunsuliyadda oo daris la ah koonfurta magaalada ku taalla ee sanjung halkaas oo uu kaga qayb galay kulan ganacsiga lagaga hadlayey xafiiska kaalmada arrimaha dibadda ee dalkaasi britain ayaa war ay soo saareen ku sheegay in qoyskiisa oo degan gobolka guangdong iyo weliba hong kong ba ay u fidinayaan wixii taageeraha ee la xidhiidha raadinta ninkaasi
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a magaalada nairobi ee xarunta dalka kenya waxaa ku nool gabdho badan oo dhallinyaro soomaali ah intooda badan ma shaqeeyaan laakiin waxaa jira qaar ka mid ah gabdhahaasi oo samaystay hal abuuro ganacsi hodman maxamed dhoobaale waa la taliye dhanka socdaalka ah waxaa kaloo ay dadka safraya ka iibisaa tigidhada diyaaradaha howlaha ay qabato ayay uga warantay khadar maxamuud xareed
shaqadeeda waxaa weeyaan tigidhada international iyo localba meel kasta ayaan u jaraa muddo ayaan ka shaqeynaya xafiiskan waxaa shaqadan aan bilaabay adiga toban sano ka hor shaqadeedii bay ahayd waxaan waxaa kasoo bilaabay markaa ahaa collegeka dhiganayay ilaa hadda maanta oo jaamacaddan dhiganayo marka waxaad baratay diyaaradaha iyo tigidhada iyo arrimaha diyaaradahaad baratay ha waxaa bartay oo fil kaarigeyda ah sida international and local sida loo jaro loo bukin gareeyo iyo travel micnaha waxaa ahay travel consultantna waa ahay shaqadeeda weeyaan midan arrimaha socdaalkaad la taliya ka tahay
wax walba oo qoseeya travel its my shaqadeeda weeyaan waa assista garayaa qofka wuxuu u baahan yahay markaas wax walba oo dadkaad caawisaa aad baan u caawiyaa sida ardayda jaamacadda la dhigato internship baa wadsiiyaa oo xataa kuwa dha- hadda waxaa jiraan kuwa dhamaynaya iyo kuwa weli aan dhamayn oo internship aan wada siiyey oo all of them jaamacadahana way kala gedisan yihiin hadda awal jaamacadeeda keliya ahayd laakiin macalimiinta ayaa waxay iga codsadeen arday kaleeto in aan ayagana oo ayagana markaas macalimiinta hal jaamacad ma dhigaan different jaamacaday kala dhigdhigaan marka en- internship waxa weeye dadka haddii aan usii macnayno wax- waxbaad bartaa oo Ha, waxaa- ardayda wax baranayaad wax ha, sii- wax- waxaa baraa een, sida tikitka loo jaro eh, sida loo booking gareeyo systemka een, eh, maxaan dhihi lahaa international ticketka sida loo oo adiga systemka waxa weeyaan it has uh, een, system gooni uu leeyahay oo airlineka ay bixiso systemkaas ayaan baraa marka en, en, gabar dhalinyaro soomaaliyeed oo ganacsi iyada ay leedahay as-aasatay oo ku shaqaysanayso maxaad dareemaysaa Eh, waxaa dareemayaa een, een, field prod een, shaqo ani aan leeyahay oo maaragta qofna iiga hooseynin eh, waxaa dareemayaa isku filnaansho waxaan dareemayaa inaan qof walba k- aan ka maarmay in maaragta aan lay- digtada laigu sameeyo camal lay dhaho waxaa ma qabanaysid ma qabanaysid camal oo shaqaalnimadii aan ka baxay long time ago marka waxaa dareemayaa isku filnaansho waxaan dareemayaa inaan dadka wax u qaban karo waxaan dareemayaa qof mas-uul ah oo dadkiina bulshada wax u qaban karo isagana wax isku qaban karo inaa ahay En, maxaa laga helaa en, arrimahan tigidhada iyo shirkadaha noocan waxaan arkayaa dhalinyaro badan inay kusoo badatay oo suuqa ay soo galayaan oo ay ka shaqeynayaan arrimahan maxay dhalinyaradu aada ugu xiiseynayaan Een, waxa weeyaan dadku way kala duwan yihiin dad waxaa jira een, systemka aan aqoonin laakiin iska samaysta travel agents way jiraan oo magac u haysta laakiin dad waxaa jira een, khibrad u leh muddona shaqeynaya ee, systemka si fiican u yaqaano oo marka een, dadka kusoo badan ee arkaysid waxaa weeye xafiis way iska furnayaan waa uun hal diyaarad maybe inay diyaaradaha soomaaliya keliya ay jiraan laakiin anagu taas waa ka duwanahay aniga tigidhada oo dhan baa jira international meel kasta oo adduunka qofka uu rabo ayaan u jiraa dhinaca kalena hodman maraan wada hadlayna waxaad ii sheegtay inaad ardayad tahay oo jaamacadda hadda dhammaynaysid maxaad ku barataa jaamacadda Een, jaamacadda waxaan ku bartaa een, travel and bachelor of science travel and tourism insha allah waxaan dhameynayaa arrimaha dalxiiska iyo safarada iyo aad bar- aha een, waxaan rabaa soon inaan ku bedelo oon geliyo qeyb ka mid ah een, tourism dhinaca talxiiska insha allah maadaama aan muddo ku shaqeynayo dhinaca travelka waxaan rabaa inaan ku- oon geliyo een, dhinaca tourism that's why aan jaamacadda u dhiganayo insha allah waxaana qalinjibinayaa sanadka soo socda hadduu ilaa yidhaahdo maxaa marka ku dooratay inaad barato kuliyaddaas waxaa ku doortay een, dad badan marka aniga aan filimkan bilaabayay dad badan oo soomaali badan ma jirin marka waxaan fakeray waxaan dhahay maxaa loo baahan yahay anigana waba igu jirtayba you know, qof wuxuu ku jiraa jira marka aniga awalka hore hamigaygay ahayd haddana markaan waxaa baranaysin waxaa la fiiyaa baahida markaas muuqata markaas baahida muuqata ayay ahayd Een, waana la qabsaday oo waxa weeyaan dee waa shaqadeedii bay noqotay xafiiskaada haddii aan kusoo noqonno ma tigidhada keliya ayaad goysaa mise alaabaha xamuulkana sidoo kale waad ka shaqaysaa may aan hadda waxaa tigid keliya weeyaan alaab ma jirto insha allah laakiin waan ku daraynaa waxa weeyaan waxyaabaha kale oo awalba uu igu jiray een, adiga saddex sano ka hor eh, wuu igu jirtay systemka oo waxaan sameynayay alaabaha ayagana international baa u diri jiray laakiin this time ma- shaqada ayaan kala yareynayay oo waxaan dhahay travel keliya ku eke ilaa aad muddo aad eh, waxbarashadaada dhammaynayso marka hadda insha allah waxay markay jaamacadda ii dhamaato waxaan rabaa in waxyaababa oo dhan oo maaragta all the service oo client Aad kusoo kordhiso.
aan kusoo kordhiya dul aadan En, yaa kula shaqeeya hodman hadda waxa ila shaqeeya waa ardayda aad iyo aad noloshayda aniga aad bara jaamacadeeda anaa iska bixiya maaragta alxamdulilah am- wa- waxa weeyaan nolosha nairobi oo kale waxaa la sheegaa inay adag tahay marka loo eego dhanka qurbaha nolosha kale ay ka jirta En, ka waran bal gabdhaha ku dhegeysanaya iyo dhinacaas oo kaleeto haddii de- nairobi iyo gabdhihii noloshooda iyo dhinacay u adag tahay haddii aad hal mar ka taabato walaahi dadku waxay dhahaa nololba adag laakiin aniga nolosha adagba ma arkin waxay noqonaysaa nolosha inaan arkin teeri maalinkii aan yaraa ilaa hadda ayaan shaqaynayaa marka ma garanayo qofka hadduu iska fadhiisto nolosha waa adkaanaysaa waxaa rabtid ma gabsan kartid waxa maaragta adoo dhalinyar ah oo isfaanka nolosha aad ka rabtay een, haddana waxaa rabtay inaad xirato iyo waxaa rab- meesha rabtay inaad aado wax badan baa kaa xiraya because adaa nolol aadan micnaa aadan haysanin wax kugu filan waxaan arkaa dadka jijiifa waxa weeyaan nolosha way ku adkaanaysaa waxa weeye because qofka inuu isaga soo soo saaro weeyaan inuu isaga wax qabsado weeyaan marka qofku soo saaraayo ma lahan qof wax qabso ku dhahayana ma lahan ilaa adiga ay kaa go-do inaa adiga wax qabsatid unbaa wax ku qabsan kartaa laakiin haddii aad jiifto ma malaynayo qof nolosha dee iyadu iska socoto u imaanayso gabagabadii dhalinyarada gabdhaha ay ku dhegeysanaysaa maxay tahay fariinta aad u reebeysid Ah, fariinta u reebaa waxay tahay waxa adigu iska dhigto moogaye cid wax kaa dhigaysa ma lahan meesha adiga iskaysa unbaa lu- bay dadkuna ku geynayaan Een, dadkuna badanaa waxay fiiriyaan qofka levelka uu taagan yahay haddaad dee dhulka isdhigto ma umalaynayo qof aan dhulka kaa qaadayo inuu jiro
taasi waxay ahayd hodman maxamed dhoobaale oo magaalada nairobi ugu waramaysay wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed markana dhegaystayaal aynu jalleecno dhinacii kaalma heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta gama iyo weliba codka fanaanka axmed carshe
gadgadoonka xarimiya kama alaydiiday goyaan ku jiifiyo miyanu iifigugushaydga kuxanta iyo taahimiya gabila soo toosay gadgadoonka xarimiya kama alaydiiday goyaan ku jiifiyo miyanu dhaafigugu shayga gurxankeeyo taahimiya gabila soo toosay gooyahayga maad soo tubteen gacal wixii joogay ma kunteen sirtaydayaalkay kooca tilaabtaydu jacaylkayga guuriyo cishqiga eela gudkiisiiye gooyahayga maad soo tubteen gacal wixii joogay ma kunteen sirtaydayaalkay kooca tilaabtaydu jacaylkayga guuriyo cishqiga eela gudkiisiiye fallaaruhu igeliyo waranka geestayga haysanaa iga googamunkaygu yaan garasho waaade fallaaruhu igeliyo waranka geestayga haystanaa iga googamunkaygu yaan garasho waaade duldalulladan qaryaha gacan la taabsiiye la garwaaqsay caashaqan gubay gubay naftaydii gargaar baan adiga kaa rabaa gacan walaaleede kuldaloladan qaryaha gacan la taabsiiyey la garwaaqsay caashaqan gubay gubay naftaydii gargaar baan adiga kaa rabaa gacan walaaleede ay intan guudka kugu sidooy garasho joogtaay gaar baan adiga kuu jeclahay waanad garataay ha ku faynin xiisaa gubaya gubaya warkayga ay intan guudka kugu sidooy garasho joogtaay gaar baan adiga kuu jeclahay waanad garataay ha ku faynin xiisaa gubaya gubaya warkayga fallaadhuhu igeliyo waranka geestayga haystaa iga googamunkaygu yaal garasho aade fallaadhuhu igeliyo waranka geestayga haystaa iga googamunkaygu yaal garasho aade iyaga googamuunka igu yaala galashawaada iyo weliba codka fanaanka axmed caashi iyo heestiisii gamaan dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno haatanna boosaaso gudida kubadda cagta ee magaalada boosaaso ayaa bilaabaya tartan kubadda cagta oo ay ka qayb galayaan dhalinyaro badan oo u ciyaara ilaa iyo lix iyo toban kooxood faahfaahinta tartankan ayaa haddaba wariyahayaga boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf uu ka waraystay isuduwaha waaxda ciyaaraha ee maamulka gobolka bari maxamed cali yuusuf
runtii waxaa la qabanayaa sida ugu dhaqsaha badan koob lagu qaban doono magaalada boosaaso loona qaban doono dhalinyarta magaalada boosaaso koobkaasoo ka koobnaan doona lix iyo toban naadi oo xaafadaha magaalada boosaaso ah looguna talagalay wacyigelinta dhalinyarada iyo muddo badan maadaama aan koob la qabanin in bal la ogaado jiilasha cusub ee sboortska soo baxay wasaaraddu qorshayaal fara badan oo sboortska oo ay sanadkan leedahay baa jiri doona marka kolba goob la isku arki doono koobkaasi wuu noqon doona haddii la ahayd maxaa xilligaa kusoo beegay marka inaad tartankaas ama koobkaas aad qabataan runtii koobkan waxaa iska kaashanaya dowladda hoose ee degmada boosaaso oo runtii halka aan raba inaan uga mahad celiyo duqa degmada boosaaso cabdisalaan bashiir cabdisalaan iyo shirkadda samtel baa nagala shaqeyn doona oo qeyb ka ahaan doona waxa kusoo beegayn ahmiyadiisa koowaadna ay tahay maadaama aan in badan koobab la qabanin koobkan waxaa la rabaa in jiilasha sboortska iyo dhammaan bahda sboortska gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso in laysku arko si loo jiheeyo ama looga tashado mustaqbalka ee aayaha sboortska gaar ahaan degmada boosaaso in dhoweyd dhalinyarada ama sanadihii ugu dambeeyeyba dhalinyarada magaalada boosaaso ma helin tartamo noocaas oo kale ah oo isdhexgalka dhalinyarada ah maxaa ugu wacanbaa isdhihi kadhaa wallaahi inta ugu badan boosaaso way ka duwan tahay gobolada kaleeto iyo magaalooyinka kaleeto waa meel xiliyada qaarkood heer kulkeedu aada u kulyahay qeyb bay ka ahayd sababaha wax kaleeto qeyb ka ahayd arintii garoonka sboortska oo la rabay in dibudhis iyo dibu habeyn iyo dayactirba lagu sameeyo iyaduna hadba qaar ee baajinaysa weli aan suurto gelinin waxaa kaloo qeyb ka ahayd wasaaradda laftigeeda oo qorshayaasheeda ku tala gashay in xilligan oo kale ay kusoo aadiso dib u habeynta sboortska garoonka maxaa idinkaga qorshaysan adigu wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaa ka tirsan tahay garoon kubadda cagta boosaaso maxamed aada buu u dayacan yahay dhalinyaraduna in badan waa waxay sheegaan in garoonkan ay iyagu u kici doonaan dhaqaalo u ururin doonaan sida dhowaan ay sheegeen oo kale marka qorshuhu midinkugu jiraa garoonka boosaaso iyo dayactirkiisa runtii waxaan rabaa inaan fursadaan uga faaideysto gudoomiyuhuna waa iiga dambeyn doonaa waxaan rabaa inaan u sheego dhalinyarada gobolka bari gaar ahaan degmada boosaaso in boosaaso mar dhow ay yeelan doonto garoon caalami ah oo runtii dhaqaalo badan iyo waqti badan iyo juhdi badanba lagu bixiyey sanadka ugu dameeyey iyo ka badanba waxaa laga shaqeynaya sidii garoonka boosaaso uu u noqon lahaa garoon bilicla oo qurux badan oo dayactir iyo kharash badan oo ku baxo dhammaan intii ugu muhiimsanana dhaqaalihiisa hadda waa la hayaa sidaan xoogaalka u nahay aniga gudoomiyuhuba ognahay dhammaadka sanadkan hadduusan garoonku bilaabanin bilowga sanadka cusub ee labakunyolabaatanka boosaaso waxay wajihi doontaa weji ka duwan wejiyadii horeeto dhinaca sboortska waxay yeelan doontaa garoon caalamiya oo runtii aada u qurux badan oo iska kaashanayaan dowladda hoose dowladda dhexe oo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha u horeyso iyo dhammaan bahda sboortska gobolka bari iyo hay-adaha deeqbixiyayaashaaba tartankaas aad qaban doontaan oo lix iyo toban kooxood ah oo xaafadaha magaalada boosaaso dhalinyarada ka socota ah ma u noqon doonaa tartankaasi in dhalinyaradu mid isdhexgala oo ay isku bartaan oo marar badan la sheego in dhibaato dhexda sboortiga ay ka dhacaan ay isku arkaan runtii sababahaan u qabayno bay ka mid tahay waxaa kaloo halkan rabaa inaan uga faaideysto aan ka sheego boosaaso waa magaalo laga heli karo boqol naadi maanta haddii loo baahdo saddexdii sano ugu dambeysay labadii sano ugu dambeysay jiilal cusub oo sboortska kusoo biiray baa jira dhalinyaro badan oo xirfadlayaal sboortska baa jira waxaa rabaa koobka in laga dhexarko waxaan halka ka codsanayaa ama ka dalbanayaa bahda sboortska degmada boosaaso iyo gobolka bariba inay ka faa'iideystaan koobkaas abaalmarinuu yeelan doonaa dhiirigelin buu yeelan doonaa dhammaan waxa weeye dhammaan tabiyaasha iyo baahiyaasha sboortskana iyo mediadana waa laga tebin doonaa dhalinyarada waxaa looga baahan yahay in nidaamka iyo sharciyada ay wasaaraddu soo dejiso un raacaan laakiin wasaaradda fududeyn doonta wixii qalab isboortisa iyo garoomada iyo wixii maamula sidaan horeba u sheegay wasaaradda u fududeyn
wagaag dhegaystayaal kaas wuxuu ahaa maxamed cali yuusuf oo ah isuduwaha waaxda ciyaaraha ee maamulka gobolka bari oo magaalada boosaaso ugu warramayay waryahayaga yuusuf maxamed yuusuf
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqoliyo toddobadhibic sideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wadanasanno codka fanaanka suldaan seyraar
suurada wacan ruux sidaada qurux lagu sooray sidaada dabcina lagu simay sidaada soomaali kamay dhalan sidaada sidaada soomaali kamay dhalan suurada wacan ruux sidaada qurux lagu sooray sidaada dabcina lagu simay sidaada soomaali kamay dhalan sidaada sidaada soomaali kamay dhalan gabadh sumcad loo sidaada kartina lagu sugo sidaada sinjiga gobaho sidaada indhaha maansarin sidaada sidaada indhaha maansarin sidaada gabadh sumcad loo sidaada kartina lagu sugo sidaada sinjiga gobaho sidaada indhaha maansarin sidaada sidaada indhaha maansarin sidaada raalliyo samiir badan raalliyo samiir badan raalliyo raalliyo samiir badan raalliyo samiir badan sidaada ifraaxey sawjad laga dhigtaaye raalliyo samiir badan raalliyo samiir badan hey raalliyo samiir badan raalliyo samiir badan sidaada ifraaxey sawja laga dhigtaaye sifaha laba ruux sideena si dhaba isu jecel sideena sacadna kala maarmi sideena sinaba uma kala haraan sideena sideena sinaba uma kala go'aan sifaha laba ruux sideena si dhaba isu jecel sideena sacadna kala maarmi sideena sinaba uma kala hadhaan sideena sideena sinaba uma kala go'aan laba wada samro sideena dulqaad lagu simay sideena ahdiga wada sido sideena rabbina saacida sideena sideena rabbina saacida sideena laba suldaan seeraar ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteen idaacadyada dishaba islaanta af soomaaliga v o tan kulanta dambe waxaad leenahay sidaasiyo nabadgelyo
sinaba uma kala go'a